بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuratu maryama waa makiya aayaadkeeduna waa sideed iyo sagaashan aayadood allah waxau ihi subxaanah bismi illaahi araxmaani araxiim kaafhaa yaa cayn saad allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruufta muqaacaadka a muraadka uu uga jeedo dikru raxmati rabbik waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay haadaakani dikru raxmati rabbik rabbigaa naxariistiisa cabdahu addoonkiisii uu u naxariistay sheegistii la sheegayey weeyaan tani addoonkiisa zakariya ee zakariye ah haddaad zakariye ku bayaamiso cabdahu haddaad ka beddeshana naxariista rabbigaa u naxariisanaya cabdahu addoonkiisa zakariya zakariye uu naxariisanayo naxariistaa sheegisteedii weeyaan kani macnaha halkan waxaa lagu xusayaa raxmadduu rabbigaa u naxariistay addoonkiisii zakariye ayaa halkan lagu soo qaadayaa oo lagu xusayaa id wakti ayaanu rabbigaa u naxariisay zakariye naadaa u dhawaaqay huwa zakariya rabbahu rabbigii uu u dhawaaqay nidaa'an dhawaaq dhawaaqaasoo khafiyan hooseeya oo qarsoon markuu si hoose oo qarsoon rabbigii ugu dhawaaqay iyadoon cidina maqlayn rabbigii uu la gaar noqdo khaali u yahay qaala waxau idhi zakariye nidaaguu rabbigii u dhawaaqay ayaa laynoo fasirayaaye wuxuu zakariye yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii aniga wahana waxa jilcay oo daciifay alcadmu laftii minii xaal ay aniga iga ahaatay laftaydii waa daciiftay oo waxa lagu taagan yahay awood iyo cudud lagu leeyahay waa lafaha eh way daciifeen washtacala wuu caddaaday alra'su madaxiina shayba min jihati shayb xagga cirada madaxiina ciro ahaan buu u caddaaday aslul ishticaal waa xaabada marka dabka lagu huriye la shido ee mar keliya dabku isqabsado waa degdega iyo surcadaas markaa sida degdege uu ciroobay madaxiina ciruu isqabsaday ayaa uu yidhi walam akun manaan ahaan jirin buu yidhi rabbigayow biducaa'ika baryadaada kuma ahaan jirin rabbi yaa rabbi rabbigayow ducadaada kumaan ahaan jirin shaqiyan mid ku hungoobo ku guuldaraysta imaad qadin jirin ee waad isiin jirtay rabbigayow wa innii anigu khiftu waxaan ka cabsaday almawaaliya kuwii igu xigay dadkae xigtadaydiiyo qaraabadayda oo waxa uu maxalligu odhanayaa alladiina yaluunii fi nasabi ka bani lcam kuwa nasab ahaan iyo dhalasho ahaan iigu xiga sida ilmaadeeraday waxa weeyaan ayaan ka cabsooday macnaha waxaan uga baqay inay diinta dayacaan oo aanay daryeelin oo dhaxalkii nebinimada iyo waxa weeyaan aanay iga reebin cilmiga ayaan uga baqay wa innii anigu khiftu waxaan ka baqay almawaaliya kuwaa xigtadaydae qaraabadaydae dad ii xiga min waraai ay min waraa'i mowtii dhimashadayda dabadeed waxaan ka baqay kuwa qaraabada ah inaanay diinta daryeelin baan uga baqay wa kaanad waxay ahaatay imra'atii haweenaydayduna caaqira mid ma dhalaysoon horeba wax u dhali jirin ee fahabli rabbigayow ii hibee min ladunka agtaada iiga hibeeyoo iga sii waliya ay walada walad arrinta diinta iyo nebinimada tawaliya oo gacanta ku dhiga oo waliyan ay waladan ayuu abubakr jaabir aljazaa'iri ku odhanayaa tafsiirka maxalliguna wuxuu odhanayaa ay ibnan waana isku mid waa walad arrinka diinta tawaliya allahayow ii hibe waladkaasoo yarithunii idhaxla wa yarithu dhaxla min aali yacquuba ree yacquubna dhaxla wajcalhu allahayow waxaad ka yeeshaa waladkaas rabbi yaa rabbi rabbigayow radiya ay mardiya mid laga raali yahay rabbigayow ka dhig yaa zakariya inaa nubashiruk marka dee qur-aanku jumlooyinkan iyo weedhahan arrimaha rabbi uu ku caddaynayo waa la soo koobkoobayaaye ducadiisii waa la ajiibay waana la aqbalay waana loo dhawaaqay cidda u dhawaaqasana waa malaa'igta fanaadathu lmalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi lmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqan bikalimati min allahi wa sayida waxasuura marka yaa zakariya waa dhawaaqii malaa'igtu ugu dhawaaqaysay sida fii suurati ali cimraan ba ilaahay ku tilmaamay marka waa loo dhawaaqay waxaana lagu yidhi malaa'igtiibaa u dhawaaqayse yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bushaaraynaynaa bihulaamin wiil inan baanu kuugu bushaaraynaynaa inakaasoo ismuhu magiciisu yaxyaa yaxya la yidhaahdo samadaa looga magac bixiyey ilaahay baa yaxye ku tilmaamay inakaa yaxye loo bixiyey oo lam najcal aanaan u yeelin lahu isaga min qablu hore aanaan ugu yeelin samiya wax la magaca ay musaman bi hada alism wax magacaaleba aanaan hore u yeelin oo awalu man sumiya bih qaala waxa uu yidhi markaa zakariye rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa yakuunu oo siduu iigu ahaanayaa lii aniga hulaamun ilmo siduu iigu ahaanayaa wal xaal kaanad ay ahaatay imra'atii haweenaydaydu caaqiran mid ma dhalaysoon horeba wax u dhali jirin wal xaal qad balaqtu aan gaadhayna min alkibari da-da xaggeeda citiyan weyne aan ka gaadhay annakoo labadayaduba gabownay horena islaantaydu ay madhalaysba u ahayd sidee ilma noogu ahaanayaa qaala waxa uu rabbi ku yidhi kadalik almru kadalik zakariyow arrinku waa caynkaa laguu sheegay rabbigaabaa xukumay oo ma baaqanaya waa dhacaya qaala waxa uu yihi rabbuka rabbigaa zakariyow huwa ay icطaau lwalad siintaanu ilma ku siinaynaa hayinun waa fudud yahoo calaya aniga korkayga waa ku fudud yahay haddaan rabbigaa ahay oo wax walba waa ii fudud yahay wax igu culusiba ma jiro waqad khalaqtuka waaban ku abuuray adigana zakariyaw min qablu hore wal xaal baan ku abuuray lam taku aanad ahaynba shay ah wax jiraba adoon jirinba ayaan adigaba ku jirsiiyey hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shayan madkuura qaala waxau ihi markaa zakariye rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii iyeel aayatan calaamad iyo astaan aan ku garto in haweenaydaydii ay uur qaaday bal astaan aan ku garta iyeel qaala waxa uu rabbi ku yidhi aayatuka calaamadaada aad ku garanaysaa allaa tukallima annaasa waa inaanad dadka la hadlin halaatha layaalin habeenna saddexa sawiyan xaal aad tahay mid dhammaystiran oon waxba kaa dhinayn dhibina aanay kugu dhicin ee aada fayowdahay oo macnaha aamusku maaha dee waxa weeyaan carabkii inuu ku qallalay cudur kale inuu kugu dhacay akhras inaad noqotay waxaasoo dhammi ma jiraan adigoo dhammaysoo wax dhibaatay aanay kugu dhicin oo fayow oo caafimaad qaba ayuunbaa hadalka lagaa xidhayaa marka hadalka lagaa xidho waxay astaan u tahay ilmihii waa calool galay fakharaja dabeed waa soo baxay zakariya calaa qowmih qoomkiisii ayuu ku soo baxay min almixraabi halkii uu ku cibaadaysanayey cibaadadiisa uu ugu talagalee u gaarka ahayd buu kaga soo baxay mixraabku kan aynu imika naqaanay masaajidada loo sameeyo loogama jeedo ee waa almakaanu almukhasasu lilcibaada waa meel sare oo guriga ka mid ah oo cibaadada iyo khalwada qofku uu ugu talagalo marka uu rabo ilaahay inuu la gaar noqdo uu caabudo oo cibaadadiisa la gooni noqdo fakharaja markaa waa soo baxay zakariya calaa qowmihi qowmkiisii ayuu ku soo baxay oo min almixraabi makaankii uu ku cibaadaysanayay uu kaga soo baxay hadalkii markaa waaba ka xidhmayba waayo ilmihiibaa uur galay fa awxaa markaa wuxuu u tilmaamay zakariya ilayhim iyaga qowmkiisii wuxuu u ishaaray waa farfiiquun markaa wuxuu u tilmaamay uun an sabbixuu nasaha oo rabbi u tasbiixsada bukratan gelin hore iyo wacashiyan gelinka dambaba culimmada qaarkood tasbiixdan waxaabay ku fasireen bimacna salaa oo tukada buu yidhi salaadihii gelin hore iyo gelin dambaba mid ay tahayba waa ishaare iyo farfiiq oo hadalkiibaa ka xidhan xuska allana kama xidhnayn ee waxa ka xidhani wuxuu ahaa uun hadalka dadka laakiin ilaahay waa xusayi allah waxau ihi markaa yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa yaxye markaa nebi baa laga dhigo waa loo waxyooday markaa waxa ku qadaran dee faqulnaa lah waxaanu ku nidhi yaxye yaa yaxyaa yaxyow waa yaxyihii lagu arsaaqay ee u dhashay ayaa meesha waxa ku jira dee markuu waxoogaan roonaaday isagoon weli weynaan oo weli sabi ah weli carruuroon aada u korin ayaa haddana carruurnimo loogu waxyoodo nebinimada lagu siiyey alla markaa waxa uu ku yidhi yaa yaxyaa yaxyow khud qaado alkitaaba kitaabkan towraada qaado waxay culimmadu yidhaahdaan sida haalibka ah kitaab marka la idlaaqo towraad buu ku dhacaa waayo kitaab qur-aanka ka horreeyo la soo dejiyo kii ugu weynaa ee ugu cuslaa kitaabka towraad buu ahaa kitaabka injiil ee ka dambeeyey laftiisu kitaab weyn buu ahaa laakiin wuxuu tatimo iyo dhammaystir u ahaa waxyaabaha qaarkoodna lagu nasikho uu bedelayu kitaabkii towraad ahaa oo uu ka dambeeyey marka maadaama uu acdamu kitaab ahaa kutubtii reer banu israa'iil loo soo dejiyey ayaa marka la idlaaqay isaga uu ugu dhacaa marka alla waxa uu ku yidhi yaa yaxyaa yaxyow khud qaado alkitaaba kitaabkan towraada qaado biquwa xoog iyo awood iyo dadaal macnaha dadaal iyo karti ku qaadoo dabacsanaan ha ku qaadan iyo habacsanaane waxa weeyaan dardar iyo dadaal iyo awood ku qaado wa aataynaahu waxaanu siinay yaxye alxukma ay nubuwa nebinimada ayaanu siinay sabiyan xaal uu yahay sabi isagoo weli caruur ah ayaa nebinimo iyo kitaabka aanu siinay wa xanaanan naxariis ayaananu siinay yaxye oo min ladunnaa agtayada ka ahaatay wa zakaatan tahaaro ayaanu siinay dembi aanu shaqo ku lahayn oo daahir uu ka yahay wa kaana wuxuu ahaaday yaxya taqiyaa taqi alla ka cabsada wa baran waxa uu ahaaday mid u samafaloo u dhaga nugul biwaalidayhi labadiisii waalid walam yakun manuu ahaanin yaxya jabbaaran mid kibir badan oo khasbid badan oo dadka muquuniya casiyan oo caasiya allihiisa ma ahaanin yaxye wa salaamu nabadgelyo xagga yaga ka ahaataa calayhi yaxyo korkiisa ahaatay waa jumlada khabariye marka laga dhigo ducaa-iyo haddii laga dhigana ha ahaato wa salaamu nabadgelyo ayaa calayhi yaxyo korkiisa ahaatay yowma wulida maalintii la dhalay iyo wa yowma yamuutu maalinta uu dhiman doono iyo wa yowma yubcahu maalinta lasoo bixin doono xayan xaal uu yahay mid nool saddexda wakti ee ugu cidhiidhigiyo culayska badan saddexdaba salaamaa u sugnaatay yaxye oo dadka uu kaga duwan yihi wadkur xusnabi allow fi lkitaabi kitaabkani qur-aanka ah ku xus ama suuraddan dhexdeeda suuratu maryama ama caam ahaanba qur-aanka maadaama suuratu maryama dee qur-aankii caam ahaan ay uga mid tahay wadkur xusnabi allow dadkana xasuusiyo uga sheekee fi lkitaabi kitaabkani qur-aankaa dhexdiisa ku xus maryama ay qisata maryama maryamo warkeediiyo qisadeeda ku xus id wakhtigiina u war ah oo qisada ama naba-a ku tacalluji intabadat ay dheeraatay fogaatay maryami min ahlihaa ehelkeedii ay ka fogaatay makaanan meelna ay kaga fogaatay meeshaasoo sharqiya bari loo aaneeyo loo nisbeeyey yacni meel jihada ama xagga bari ah ay dadkii uga fogaatay oo fattakhada dabeed ay yeelatay maryami min duunihim waxa weeyaan dadkaa ehelkeedii sokodeed ay yeelatay xijaaban asturaad iyo xijaab ay isaga asturayso si ay cibaadadeeda ula gaar noqoto iyo waxa weeyaan daacaadkeeda fa arsalnaa dabeed waxaanu u soo diray ilayhaa maryama ruuxanaa ruuxdayadii malakul jibriil baanu u soo diray ruux ka mid a arwaaxda dahiran eenu abuuray waa malakul jibriil eh ayaanu maryamo u soo diray fa arsalnaa waxaanu u soo diray ilayhaa maryama ruuxanaa ruuxdayadii oo malakuljibriil ah ayaanu u soo diray fatamahala dabeed waa isku suureeyey lahaa maryamo wuxuu isugu ekaysiiye oo isugu suureeyey basharan xaal uu yahay bani aadam qof aadami ah kaasoo sawiya yacnii abuurkiisu dhammaystiran yahoo qurxoon oo taam ah oon waxba ka dhinnayn yacnii nin dhallinyaro oo qurxoon oo bani aadam mutakaamil ah ayuu isugu soo ekaysiiyey waxa weeyaan jibriil maryamo markuu u yimid qaalad waxay ku tidhi maryami markaa inii anigu acuudu biraxmaan ilaaha raxmaankaan kaa magangelayaa minka adiga in kunta haddii aad ahaatay taqiyaa alle haddii aad ka cabsoonaysa rabbi baan kaa magan galay qaala waxau idhi markaa jibriil innamaa ana anigu waxaan ahay uun rasuulu rabbik rabbigaan rasuulkuu soo diray uun baan ahay malag alla uu kuu soo diray ayuun baan ahay maxaana la ii soo diray liahaba si aan kuugu hibeeyo laki adigoon kuu siiyo ghulaaman ilmo ama walad waladkaa ama ilmahaasoo zakiya daahir oo dunuub iyo xumaan oo dhan ka dahiran qaalad waxay tidhi maryami annaa yakuunu oo siduu iigu ahaanayaa lii aniga ghulaamun ilmo siduu iigu ahaanayaa walxaal lam yamsasnii aanu itaabanin basharun qof aadamiiba aanu itaaban oo walam aku aanan ahayna baqiya mid zaaniyadoo zina ku dhacday iyadoon lay taaban laa binikaaxin walaa bisifaax iyadoo nikaax xalaala iyo zina xaaraana midna aan far laygu saarin sidee ilma iigu ahaanaya qaala waxa uu jibriil ku yidhi kadaaliki ay almru kadaaliki arrinku waa sidaadaa laguu sheegay ayuu rabbi xukumay waa wax dhacayoon baaqanay waa jumlo istinaafiye oo hor loo la bilaabanayo waxa uu yihi qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa ay icطaau hada alwalad ilmahaasi inanku siiyaa hayinun waa fudud yahoo calaya aniga waa ii fudud yahay walinajcalahu aayatan ciladan macluul muqadara usoo qadar oo wafacalnaa daalika waxaanu sidaa u samaynay ama wawahabnaa laka daalika alwalad ilmaha waxaanu kuugu hibaynay linajcalahu si aan uga yeelno ilmahaas aayatan astaan iyo calaamad si aanu uga yeelno linnaasi dadka aanu uga yeelno calaamad ay ku cibro qaataan oo ilaahay awooddiisa ay ku aqoonsadaan iyo waraxmatan naxariis si aanu uga yeelno oo minaa annaka naga ahaatay oo dadka wixii rumeeyee raaca raxmad iyo naxariisu ugu noqdo wa kaana wuxuu ahaaday huwa arrinkaa waladka in laguu hibaynayo ihi amraa arrin ayuu ahaaday arrinkaasoo maqdiya la xukumay oo rabbi uu go-aamiyo uu gooyey haadihi suura waxay ka mid tahay suwarka ku bilowda xuruufta muqaacaadka ee googo-an xuruuftaana sidaynu in badan soo maray qowlka raajixi waxa weeye in cilmigeeda ilaahay loo celiyo oo la yidhaahdo waa aayaadka mutashaabiha ah ee arrinkooda alle uun loo celinayo waxaanaynu hore usoo tilmaanay in badan in xikmadda ka dambaysa xuruuftan in lala yimaado ilaahay uu keeno ay tahay litacjiizi wataxaddi in dadka lagu cariyo oo lagu cajsigeliyo oo loogu tilmaamo dee qur-aanku wuxuu ka kooban yahay xuruufta hijaayiga alifbataahaad ee taqaanaan marka waxaa lagu leeyahay nimankii gaaladii ama kufaartii quraysheed ee ku andacoonayey qur-aankan inaanu hadal alle ahayn ee maxamed ula yimid ayaa lagu cagsigeliyo waxaa lagu yidhi haddii waxaad sheegaysaan idinka dhab yahay dee qur-aanku xuruuftaasuu kako ka kooban yahay idinkuna keena oo la yimaada markay la iman kari waayeen arrintaasi waxay daliil cad u noqotay in hadalkoodu uu been yahay qur-aankuna uu yahay kalaamu ullaahi jala jalaaluh xuruufta muqaacaadka ah waxay u qaybsamayaan shan qaar waxay ku yimaadaan calaa xarfin waaxid hal xaraf sida qaaf iyo nuun iyo saad oo kale qaar waxay ku yimaadaan laba xaraf sida taaha yaasiin taasiin qaar waxay ku yimaadaan saddex xaraf sida aliflaamiim taasiimiim aliflaamra waa saddex xaraf qaar waxay ku yimaadaan afar xaraf sida aliflaamiim saad iyo aliflaamiim ra waa afar qaar waxay ku yimaadaan shan xaraf sida suuraddan maryama kaafha yaa cayn saad waa shan xamiim cayn siin qof waa shan shantaasay u qaybsamaan suuraddan maryama suuratu maryama waxaa loogu magacaabay waa qisada maryame ee dhexdeeda lagu xusaye waxaa ilaahay awalkeeda kaga waramay qisatu nabiy llaahi zakariya calayhi salaam wa bishaaratihi biyaxya calayhim asalaam nebi zakariye qisadiisii iyo bishaarada yaxye loogu bushaareeyey ayaa suuradda bilowgeedu ay ku bilaabantay horta suuraddan suuratu maryama sida musnadka ku sugan xadiidka cabdillahi bn mascuud uu warinayo moxamed ibnu isxaaqna siirada uu ku soo saaray sheekh axmed shaakirna uu taxsiininayo waxa weeyaan markii muslimiinta lagu dhibay maka ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadii wuxuu u ishaaro u tilmaamay inay dhulka ardulxabasha dhulkaa xabasha inay waxa weeyaan u hijroodaan waxaan u yidhi halkaa waxaya waxaa jooga nin boqor ah oo agtiisa dadka aan lagu dulmiyin saxaabadii markaa waa hijroodeen oo waa hijradii hore ilaa ardilxabasha nimankii quraysheed aad bay arrintaa uga cadhoodeen dabadeed wafdi bay ka daba direen boqorkiibay u yimaadeen melikulxabasha asxamat annajaashi ayaa la odhan jiray waxay ku yidhaahdeen boqorow niman naga soo fallaagoobay oo dhibaato badanna nagu sameeyey ayaa kuu yimid hadiyado fara badanna way u keeneen waxay yidhahdeen markaa waxaanu kaa codsanaynaa inaad dib noogu soo celiso caadilnimadiisii waxaa ka mid ah go-aankii intaanu qaadan buu yidhi u yeedha saxaabadii baa loo yeedhay wuxuu yihi war bal arrinkiina ka warrama waxay yidhaahdeen annakoo jaahiliye ku sugan oo qofna qofka kale aanu bixin oo naf iyo maalba kala qaadna oo annaku aanu nahay kuwa iscuna oo nin walba ninkuu ka xoog wen yahay uu waxa weeyaan xoolo iyo awood iyo ubad iyo ooriba uu ka dhaco annakoo xaaladaa ku sugan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu noo soo saaro noo soo diray nebi waxa weeyaan noogu yeedhaya akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo dhaqamada suuban nana amraya ilaahay keligii inaanu caabudno oo cid kale aanan la wadaajin wuxuu ku yidhi markaa najaashi ma ka haysaan hal cindakum shay-u mima jaa bih wixii uu nebigaasi idinla yimid wax ka mid a ma wadataan haabay yidhaahdeen jacfar ibnu abi aalib ayaa markaa wuxuu ku dul akhriyey suuraddan maryamo bilowgeeda markaasaa boqorkii najaashi oohin qabsaday wadaadadiisii la joogayna ay ooyeen waxaanuu yidhi ina hada waladii jaa bihi muusa layakhruju min mishkaatin waaxida wallaahi waxa uu ihi arrinkan waxaanaad akhriyayso iyo kitaabkuu nebi muuse la yimid meel keliyay ka soo wada baxeen arrin keliyay wada tilmaamayaan waayo dee nin wuxuu ahaa nasraaniya oo waxa weeyaan dee kitaabkii towraad ahaa wax ka garanaya oo akhriya marka markiiba wuxuu rumaystay rasuulnimadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam halkaasuu markaa ku islaamay islaamkiisana waa qarsan jiray markii uu dhintayna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tukaday salaatu lghaayib waxa weeyaan ayaa rasuulku uu ku tukaday markaa dee nebiga ma arag oo lama kulmin markaa taabici buu ahaa maadaama aanu nebiga arag oo saxaabadun uu la kulmay markaa qisadaas ayaa suuraddani ay calaaqa la leedahay oo waa suuraddii najaashi markii lagu akhriyey uu ku islaamay suuratu maryama ee jacfar ibnu abi aalib uu ku dul akhriyey suuradda bilowgeeda markaa waxaa ku sugan qisadan nebi zakariye oo khulaasadiisu ay tahay nebi zakariye markii uu weynaaday ee uu gaboobay isagoon ubad iyo tafiir lahayn ayaa wuxuu u baqay dhaxalkii nebinimada iyo cilmigii uu ka tegayey cid uu kaga tegi lahaa qoomkiisi iyo xigtadiisina wuxuu u arkay dee diintii dayacaya oon u soo jeedin oon lagu hallayn karayn markaasuu alla baryey qisadan markaa waxaa sii faahfaahinaya nebi zakariye waxaa loo keenay waxa weeyaan maryama binti cimraan ayaa loo keenay oo isaga kafaalo qaatay oo imra'atu cimraan waa tii ku nadartay ilmaha caloosheeda ku jira inay u khaalis yeesho baytulmaqdis inuu u adeego oo shaqo adduunye oo dhan in laga xoreeyo marka mar alla markii ay maryamo dhashay ee maryamana ay u bixisay waxaa kafaalo qaatay zakariye oo habaryarteed qabay markaa zakariya markii uu maryamo kafaalo qaatay dee meel gaara ayay ku cibaadaysanaysay oo ay kaga sugnayd guriga markaa waxaa dhacday kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa mar kastuu zakariya mixraabkii waa meeshii cibaadada loogu talagalay ee maryamo uu ugu soo galo wuxuu arkaa un arsaaqad ag taalla waxay culimmadu yidhaahdaan midho aan wakhtigaa dalkaba ka soo go-in oo xilligoodiiba aan ahayn oo kala duduwan oo ag yaalluunbuu arkaa marka uu ku yidhaahda yaa maryamu annaa laki haada waxaan halkeed ka keentayna qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab waxay ugu jawaabi jirtay uun ilaahay agtiisuu ka ahaadee waxani waayo ilaahay wuu arsaaqa cidduu doono xisaab la-aan haddaba zakariye halkaasuu kaga dhiiraday ilaahay inuu baryo oo culimmadu waxay yidhaahdaan isagoo marka horeba dee ictiqaadsan awoodda ilaahay iyo qudradiisu wax walba inay caam yeelayso marka horeba taa isagoo aaminsan ayaa haddana dee waqaa'icda iyo dhacdooyinka ka hor imanaya waxay kuusii ziyaadinayaan yaqiin iyo kalsooni zaa'ida oo mar walba iimaanku waa ziyaada oo ibraahimba waa kii lahaa qaala balaa walaakin liyamaina qalbi markaa markuu arkay maryama karaamada ku socota iyo ilaahay waxa uu siinayo ayaa waxau yihi wallaahi adiguna ilaahay waa inaad baridaa welad diinta iyo nubuwadaa kaa reeba marka hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayibah inaka samiicu ducaa halkaas ayaa zakariya rabbigii ka baryey markaasuu yihi rabbigayow waxaad agtaada iga siisaa duriyad wanaagsan ducada kii ajiibaa tahay fanaadathu lmalaaikatu wahuwa qaayimu yusallii fi lmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqa bikalimati min allah wasayida waxasuura wanabiya min asaalixiin halkii mixraabkiisa isagoo taagan oo tukanaya ayaa malaaigtii u dhawaaqday waxaanay ugu dhawaaqda oo ku tidhi ilaahay wuxuu kuugu bushaaraynayaa yaxye isagoo rumaynaya kelmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa ciise wa sayidan waxasuura isagoo ahaaday mid waxa weeyaan dadka ka ugu mudan ah waxasuuran waxa weeyaan mid haweenkiiyo dumarka ka go-ay oon u dhowaan oo guur iyo galmo midna aan gelin wa nebiya min asaalixiin iyo nebi dadka wanaagsan ka mida isagoo ah oo dee waa tafiir wanaagsan oo waaba nebi nebi dhalay marka aayaddaas culimmadu waxa ay ka deliishadaan zakariya markanuu ilaahay baryayo waxyaabaha ku dhiirigeliye uu aada ugu sii cibro qaatay dhacdadan maryamadan uu kafaalo qaatay gurigiisa joogta ayaa ka mid ahayd markaasuu ilaahay baryey nidaa'an khafiyan waxaa halkaa culimmadu ka qaataan ikhfaau ducaa'i afdalu min idhaariha ducada in la qariyo oo hoos loo dhigo oo addoonkiiyo allihiisuna ay is ogaadaan ayaa ka khayr badan in la muujiyo waxa uu rabbigii ku baryey xaaladiisii iyo dacfigiisii inuu u bandhigay yacni wuxuu ku baryayaa bilxaal xaalkiisii buu alla u bandhigay iyo dacfigiisi rabbi inii wahna alcadmu minii washtacala ara'su shayban walam akun biducaai rabbii biducaa'ika rabbi shaqiya waxa uu ihi rabbigayow lafahaygii waa dabceen madaxaygii waa caddaaday baryadan ku baryana horeba iigumaad qadin jirin oo waad isiin jirtay waxa uu ku tawasulay sifadaa ilaahay uu leeyahay ijaabatu ducaa inuu ducada weligiiba ka aqbali jiray markaa waxa uu ihi rabbigayow horeba iimaad qadin jirina maantana hay qadin waxa uu yidhi waxaan ka cabsaday qaraabadii iga dambaysay inay diinta dayacaan oo aanay dar yeelin haweenaydayduna waa madhalays ee ilmo iga dhaxla nebinimada igu arsaaqoysi dhaxalkan isaga iyo ree yacquubba aalu yacquubna dee waa ambiyadii ka horreysay isxaaq iyo ibraahim iyo waxa weeyaan ambiyadii hore marka dhaxalka uu leeyahay aniga iyo ree yacquubba inay dhaxlaan waa dhaxalkii nebinimada waayo ambiyada adduun lagama dhaxlo ee cilmi unbaa laga dhaxlaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa dee ina alculamaa warasatu alambiyaa wa ina alambiyaaa lam yuwarituu diinaaran walaa dirhama wa inamaa warasuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir ambiyadu waxa weeyaan culimadu baan ujeedaa waa ambiyada kuwii dhaxlay ambiyaduna dadka ma dhaxalsiin dirham iyo diinaar toone waxay uun dhaxalsiiyeen cilmi ruuxa qaataa markaa dheef weyn ayuu dhaxalkii ambiyada ka helay marka yariunii wa yariu min aali yacquuba waa nebinimada mid iga dhaxla ood raalli ka tahay qiraa'ada xabsadee yariunii wa yariu waa sifo liwaliyan oo ilmaha oo yariunii idhaxla laakiin qiraa'ada kale jasmada yarinii wa yari marka la reebo waxaa lagu jasminayaa waa fii jawaabi alab oo alabka fahab jawaabkeedaa lagu jasminayaa macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa igu arsaaq ilmo yarinii hay dhaxlee oo wayari ha dhaxlee min aali yacquub dabeed ilaahay waa ajiibay markiiba waa loo dhawaaqo waxaa la yidhi innaa nubashiruka bihulaamin ismuhu yaxyaa lam najcal lahu min qablu samiya waxaan kuugu bishaaraynaynaa ilmo yaxyo la yidhaahdo oo isaga hortiiba magaca aan cid loo bixin nebi zakariya waxa uu yidhi sidee ilma iigu sugnaanaya haweenaydaydu waa madhalays waanan weynaaday su-aashaasi maaha su-aalu istinkaar inkiraad uu inkirayo ilaahay awooddiisa maaha laakiin waa su-aalu isticlaam waxa uu ka dalbanayaa uun sifada aan ilmo ku helayaa waa sifadee ma waxa weeyaan ma dib baa dhallinyarnimona loogu celinayaa qaabkaanu ku helaynaa waa qaabkee markaa kayfiyaduunbuu su-aalayaaye arrinka ma inkirayo dabeed waxaa loogu jawaabay kadalik arrinku waa sidaas laguu sheegay sidaasaa ilaahay kugu siinayaa aad tahay iyadoon waxba lagaa bedelin waxaa loo raaciyey qaala rabbuka huwa calaya hayin waa inay halhayskuu noqoto kelmaddaa rabbi uu yidhi culays kastoo kugu yimaada qaala rabbuka huwa calaya hayin waxaa la yidhi zakariyow rabbigaa wuxuu ku yidhi arrintaasi waa ii fududahay waayo dee ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa awoodaa ina dalika cala allahi yasiir arrintaasi ilaahay waa u sahlan tahay wamaa dalika cala allahi bicasiis wax ilaaha casiiskaa ku cusliba ma jiro marka culays kastoo kugu yimaada ha kula fududaado muxuu kuula fududaanayaa waayo waxaad xasuusanaysaa huwa calaya hayin ilaahay baad aaminsan tahay oo rabbigaa baad baryaysaa waxaanad yaqiinsanaysaa rabbigaa aada baryayso inay u fududahay dhibaatada kugu habsatay inuu kaa kaxeeyo huwa calaya hayin caqiidadaas iyo yaqiintaasi qalbigaaga waa inay ku sugnaato waxa uu yidhi haddaba rabbigayow calaamad aan ku garto in ilmihii ii calool galay ii samee waxaa la yidhi astaan waxaa kuu ah hadalka in lagaa xidho xuska ilaahayna kuu furan yihi oo aayaddii kale waa tii ahayd qaala rabbi ijcal lii aaya qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar markuu yidhi calaamadii samee waxaa lagu yidhi calaamadaadu saddex maalmood dadka waa inaanad la hadal halkan waxaa la yidhi alaaa layaalin halkaana waxaa la yidhi alaaata ayaamin isma khilaafayaanoo waa saddex habeen oo saddexdoodii maalmoodna wata waxaa la yidhi markaa ishaare mooyaane juuq odhan maysid saddexdaa maalmood xuskuse kaama xidhna markaa waxaa la yidhi wadkur rabbaka kaiiran in badan alla xus wasabbix bilcashiyi walibkaar gelin hor iyo gelin dambana ilaahay u tasbiixso maxaa xuska badi loo yidhi addoonka haddii nicma usoo korodho xuska iyo daacada waa inuu badiyo waa mahadnaq icmaluu aala daawuuda shukra dabadeed mar alle markuu ilmihii calool galee hadalkii laga xidhay ayuu qoomkii usoo baxay isagoo u tilmaamay an sabbixuu bukratan wa cashiya ilmihii waa u dhashay wuu koray laakiin weli isagoon qaangaadhin oo sabi ah ayaaba waxyigiiyo nebinimadii lagu karaameeyey ilaahay waxa uu ku karaameeyey naxariis iyo tahaaro ayuu ku manaystay waxaanuu ahaa taqi labadiisa waalidna u samafala muu ahayn kibraani iyo mutakabir mid caasiya ma ahayn allihii iyo waalidkiisa toona wa salaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcatu xaya qofku saddexda wakti uu ugu culays iyo kurbo badan yihi waa saddexdaa jeer waa marka ugu horreysay adduunyada uu soo gelayo ee uu dhasho iyo marka uu adduunyada ka sii baxayo ee uu dhimanayo iyo marka aakhiro uu usoo baxayo ee lasoo saarayo saddexda jeerba wax cusub oo culus ayuu ku soo baxayaa saddexduna siday u kala dambeeyaan ayay u kala culus yihiin oo maalinta qiyaamee laysa soo saarayaa ugu culus waxaa ku xigta maalinta aad dhimanaysaa ugu kurbo badan waxaa ugu dambaysa maalinta aad dhalanayso saddexda jeerba badbaado ayaa korkaaga ahaatay baa alla uu ku karaameeyey tabaaraka wa tacaala dabadeed ilaahay waxa uu ku xusay aayaadkan qisatu maryama maryamo qisadeedii oo alla wuxuu tilmaamay in maryama oo zakariya uu kafaalo qaaday oo isagu uu hayay in iyadoo dee weynaatoo cibaadaysanaysa ay dadkii ka dheeraatay intabadat min ahliha makaanan sharqiya culimmadu waxay yidhaahdeen waa litafaruqi licibaadatiha cibaadada iyo daacadii loo badhax tiray si ay ugu gacan bannaanaato ayay dadka waxa weeyaan uga durugtay markaa ruuxu mararka khalwada iyo cibaadada uu doonayo inay u dhadhantuu si fiican u cibaadaysto waxay ugu dhadhan iyo ikhlaas badantay cibaadadu markaad keligaa ilaahay la gaar noqotee dadka aad ka durugto sidaa darteed baa fatakhadat min duunihim xijaaban waxa markaa habboon sidayna soo maraysayna almixraab waa meesha cibaadada loogu gaar yeelay ee guriga ka midka ee cibaadada loogu talagalay markaa ruuxu gurigiisa inuu musallo yaroo gaara ku yeesho oo habeenkii saacadaha dambe markuu kaco ilaahay uu la khaali noqdo oo halkaa uu ku rabi baryo waa munaasab oo ikhlaaska iyo ducada iyo baryada ayaa aada ugu sii macaan inaad musallo yaroo gaara gurigaaga ku yeelato oo gurigoo dhan caamun aanu kuu noqon rasuulka laftiisa sala allahu calayhi wasalam fii bidaayati alwaxyi xubiba ilayhi alkhalaa fa kaana yakhluu bigaari xiraa wa yataxanathu fiih kelinimada la jeclaysiiyo wuxuu isaga soo cibaadaysan jiray godkaa buurta xiro ku yaalla marka waxyaabahaasoo dhan waxaa guud ahaan laga qaadanayaa qofku dee jamaacaadkii iyo jumcadii iyo cibaadaadkii caamka ahaa isagoo camirayo oon ka tegayn oo kuwa aan la gaar noqonayn haddana dee asraar gaara inuu yeesho oo intan muuqatee jamaaciga ah ay wax u dheer yihiin oo meelo gaara iyo khalwo gaara iyo cibaado gaara inuu qofku yeesho ayaa darajadiisa iyo daacadiisa u awlaysan maryami markaa dadkii waa ka dheeraatay waxaanay ka samaysatay sokadooda asturaad iyo xijaab dabeed alla waxau ihi fa arsalnaa ilayha ruuxanaa fatamahala laha basharan sawiya ruuxdayadii jibriil ayaanu u diray qof aadamiya oo qurxoon oo dhammaystiran ayaanu isugu soo suureeyey dabeed waxay ku tidhi innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya iyadu dee waxay moodaysaa aadami oo malagba ma moodayso dee xumaan iyo dhibaatayna uga cabsatay ilaaha raxmaankan kaa magan galay bay tihi haddaad ilaahay ka baqanayso acuudu biraxmaan dadka wanaagsani markay dhibaato arkaan waxay micinsadaan ay magan galaan waa macaad allah waa maganta alleh oo waa qisadii yuusuf oo kale imra'at lcasiiz markay tidhi hayta lak war kaalay bii waaye macsiyadiiyo xumaanta ila samee qaala macaad allah magan ilaahay buu yihi ilahay baan kaa magan galay marka waa kalaam ay ka siman yihiin dadka saalixiintu marka dhibaato ama kurbo ama xumaan ay dareemaan inay xagga alle u cararaan waxa uu ku yidhi markaa jibriil qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya waxa uu yihi anigu bashar ma ihiye malagu rabbi kuu soo diraanahay si aan ilmo kuu siiyo culimmadu waxay yidhaahdeen liahaba laki hibada allah iska leh yahabu liman yashaau inaatan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wa inaatan wayajcalu man yashaau caqiima hibada iyo siintu waa ficilka ilaahay allah siiya ciduu doono laakiin wuxuu isugu nisbeeyey liannahu yaquumu biamri illaah ilaahay buu ka socdaa oo amarkiisii uu ku qumayaa oo sabab baa looga soo dhigo isagaa u soo qaaday oo la yidhi ku afuuf ruuxda ciise calayhi salaam marka maadaama isagu u sido oo isaga sababtii laga soo dhigay amarka alle ku socda ayuu u yidhi liahaba laki qiraa'ada kalena waxa weeye iyadu ishkaalba ma lehe waa liyahaba laki qiraa'ada kale si uu rabbigaa kuugu hibeeyo ilmo dabeed iyaduna waxay tidhi annaa yakuunu lii ghulaamu walam yamsasnii basharu walam aku baqiya sideen ilmo u helaya iyadoon basharba i taaban zinana aanan ku dhicin oo farba aan lay saarin laa bixalaalin walaa bixaraam sideen ku helaya culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa walam yamsasnii min maxaasin aladabi fi lqur'aan edab wanaagga qur'aanka in arrimaha culculus aan afka lagu ballaadhin oo jimaacii iyo galmadii afka laguma ballaadhine taabashaa lagu tilmaamay walam yamsasnii oo waxa weeyaan qur-aanku had iyo jeer aw laamastum nnisaa min qabli an tamasuuhunna masiga ayaa lagu sarbeebaa jimaaca marka edab wanaagay ka mid tahay arrimaha yaro culculus ee aan ku yacnii ku fiicnayn aan ku qurux badnayn afka in la asturo oo aan daaha laga qaadin qaala kadalika qaala rabuki huwa calaya hayin walinajcalahu aayata linnaasi waraxmata mina wa kaana amra maqdiya waxa uu yihi arrinku waa caynkaas sidaasaa ilaahay xukumay waxaanuu rabbigaa yidhi arrintaasi aniga waa ii fududahay ina allaha calaa kulli shayin qadiir waxaananu sidaa u samaynay inuu aayad iyo calaamad u noqdo weladkaa waa ciise ee dadku ay ku cibro qaataan iyo naxariis oo waxa weeyaan yaxye abuuristii la abuuray zakariye lagu arsaaqay iyo ciise abuuristii la abuuray ee maryame lagu arsaaqay weliba biduuni abin iyagoo aabba ama rag anays arag maryama labadaaba abuuristoodu waa daliilu qudrati illaahi caza wajal waxay calaamad u yihiin ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa oo zakariye iyo ooridiisuna iyagoo gaboobay oo xilligii yacni wax la dhalayaba ay dhaafeen ayaa ilaahay ku arsaaqay waayo in allaha calaa kulli shayin qadiir maryamana iyagoo nin bays arag ayaa malakuljibriil ku afuufay ruuxdii ciise oo ay uur qaaday ina allaha calaa kulli shayin qadiir kaafaa yaa cayn saad allahu aclamu bimuraadih dikru raxmati rabbik haadaakani baa allow yidhi dikru raxmati rabbika waa rabbigaa naxariistiisa cabdahu addoonkiisii uu u naxariistay zakariya zakariye ahaa naxariista rabbigaa addoonkiisii zakariya uu u naxariistay sheegistii la sheegaya weeyaan tani id waktina uu u naxariistay naadaa u dhawaaqay zakariya rabbahu rabbigii uu u dhawaaqay nidaa'an dhawaaq khafiya qarsoon oo hoose qaala waxau ihi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga wahana wuu daciifo waa yani taag dareeyey alcadmu laftii minii xaal ay aniga iga ahaatay washtacala waa caddaaday alra'su madaxiina shaybaa ciro ahaan buu la caddaaday walam akun manaan ahaan jirin biducaa'ika baryadaada rabbi rabbigayow shaqiya mid ku hungoobo ku guuldaraysta wa inii anigu khiftu waxaan ka cabsooday almawaaliya qaraabadii min waraa'ii aniga iga dambaysay ay min waraa'i mowtii dhimashadayda dabadeed qaraabadii iga dambaynaysayna diinta xilkeedii baan uga baqday inay qaadi waayaan wa kaanad waxay ahaatay imra'atii haweenaydayduna caaqira mid madhalaysa ee fahablii allahayow ii hibee min ladunka agtaada iiga hibee weliya walad iyo ilmo arrintaa nebinimada tawaliya oo iga dhaxla waladkaasoo yariunii i dhaxla oo nebinimada iga dhaxla wa yariu min aali yacquuba ree yacquubna nubuwada ka dhaxla wajcalhu waxaad ka yeeshaa waladkaa rabbi rabbigayow radiyan ay mardiyan mid laga raali yahay waa la ajiibay ducadii malaa'igtii baana u dhawaaqday zakariya waxaanay ku tidhi yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bushaaraynaynaa bihulaamin ilmo ama walad waladka ama ilmahaasoo ismuhu magiciisu yaxyaa yaxye uu yahay kaasoo lam najcal aanaan u yeelin lahu isaga min qablu hore aanaan ugu yeelin samiyan wax la magacaba qaala waxa uu ihi rabbi rabbigayow annaa yakuunu siduu iigu ahaanayaa lii aniga ghulaamun ilmo walxaal kaanad ay ahaatay imra'atii haweenaydeeduna caaqiran mid madhalays ah walxaal qad balaqtu anna aan ka gaadhay min alkibari da'da citiyan weyni qaala waxa uu rabbi ku yidhi kadalik almru kadalik zakariyow arrinku waa caynkaa laguu sheegay rabbigaabaa xukumay oo ma baaqanaya waa dhacaya qaala rabbuka rabbigaa waxa uu yidhi huwa arrinkaa ilma inaan ku siiyayhi calaya aniga korkayga hayinun waa ii fudud yahay waqad khalaqtuka waan ku abuuray min qablu markii horeba walxaal lam taku aanad ahaynba shay-a wax jiraba ayaan ku jirsiiyey marka markii horeba mar haddaan ku jirsiiyey ilma inaan maanta kugu arsaaqa waa sahlan tahay qaala waxa uu ihi rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan calaamad qaala waxa uu ihi aayatuka calaamadaadu anlaa tukalima annaasa dadka waa inaanad la hadlin halaaa layaalin habeenna saddexa sawiyan xaal aad tahay mid dhammaystiran oo fayow oo wax dhibaato kugu dhacday oo hadalka kuu diidaysa aanay jirin fa kharaja dabeed waa soo baxay zakariya calaa qowmih qoomkiisiibuu ku soo baxo min almixraabi meeshii uu ku cibaadaysanayay uu kaga soo baxay fa awxaa wuxuu u tilmaamay ilayhim iyaga an sabixuu nazaha rabbigiin bukratan gelin hore iyo wacashiyan gelin dambaba wa qulnaa lahu yaxyana waxaanu ku nidhi yaa yaxyaa yaxyow khud qaada alkitaaba kitaabka towraada qaado biquwa awood iyo dadaal ku qaado wa aataynaahu waanu siinay yaxye alxukma nebinimada uu wax ku kala xukumayaanu siinay sabiyan xaal uu yahay caruuroo sabi aanu weli qaangaadhin wa xanaanan naxariis ayaanu siinay iyo dabacsanaan min ladunnaa agtayada ka ahaatay iyo wa zakaatan tahirnaan wa kaana waxau ahaaday taqiya mid alla ka cabsi badan wa baran mid u samafaluu ahaaday biwaalidayhi labadiisii waalid mid u samafala ayuu ahaa walam yakun manuu ahayn jabbaaran mid kibir badan oo qasbid badan kaasoo casiya caasiyo rabbigii ma ahaanin wa salaamu nabadgelyo ayaa calayhi korkiisa ahaatay yaxye yowma wulida maalintii la dhalay iyo wa yowma yamuutu maalinta uu dhiman doono iyo wa yowma yubcathu maalinta lasoo bixin doono xaya xaal uu nool yahay wadkur waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa filkitaabi kitaabka dhexdiisa waxaad ku xustaa maryama ay qisata maryama ama naba'a maryama maryamo warkeeda ku xus id wakhtigiina u war ah intabadad ay ka dheeraatay min ahlihaa ehelkeedii makaanan meel ay kaga dheeraatay meeshaasoo sharqiya beri loo nisbeeyo jihada bariga ah oo fatakhadad ay samaysatay min duunihim ehelkeeda sokodood ay ka yeelatay xijaaban asturaad iyo teed ay isaga asturayso fa arsalnaa dabeed waxaanu u diray ilayhaa maryama ruuxanaa ruuxdayadii malakuljibriil fatamahala waa isku soo suureeyey jibriil lahaa maryama basharan xaal uu yahay aadami iyo bashar sawiyan oo siman oo macnaha dhammaystiran oo aan waxba ka dhinayn qof aadami ah oo taama ayuu isugu soo suureeyey qaalad waxay tidhi maryam innii anigu acuudu biraxmaan ilaah raxmaankaan kaa magangelayaa minka adiga in kunta haddii aad ahaatay taqiyaa mid alla ka baqanaya qaala waxa uu ihi jibriil innamaa ana anigu waxaan ahay uun rasuulu rabbiki rabbigaa rasuulkuu soo diray kii rabbigaa kuu soo diray uun baan ahay liahaba laki si aan kuugu hibeeyo ama liyahaba laki rabbi si uu kuugu hibeeyo ghulaaman ilmo zakiya tahiran oon dembi iyo xumaanba lahayn qaalad waxay maryamay tidhi annaa sideebaa yakuunu u ahaanayaa lii aniga iigu ahaanayaa ghulaamun ilmo walxaal lam yamsasnii aanu itaabanba basharun qofba qof aadami aanu fari saarin marka waa caam xalaal iyo xaaraantoona haddana waxay khaas yeeshay xaaraantii oo waa takhsiisun bacda tacmiimin ah oo walam aku aanan ahaaninna baqiyan mid zaaniye oo zinaysatana aanan ahayn siduu iigu sugnaanaya qaala waxau ihi kadaliki ay almru kadaliki arrinku waa sidaada laguu sheegay oo sidaasuu ilaahay xukumay qaala waxa uu ihi rabbuki rabbigaa huwa arrinkaa inaan ilmo ku siiyaa calaya aniga korkayga hayinun waa ii fudud yahay wa facalnaa daalik waxaanu sidaa u samaynay ama ilmahaa kuugu hibaynay linajcalahu si aanu ilmahaa uga yeelno aayatan calaamad lagu cibro qaato oo ilaahay cadamadiisa calaamad u ah linnaasi dadkana calaamad oo ay ku cibro qaataan si aanu uga yeelno iyo waraxmatan naxariis si aanu uga yeelno raxmaddaasoo minaa annaka xagga yaga ka ahaatay wa kaana waxaan u ahaaday huwa arrinkaas oo ilmaha lagu siinaya ihi amran arrin ayuu ahaaday arrinkaasoo maqdiya la xukumay wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online